Ilmo yar oo lagu qiyaasay inuu dhalan yahay maalin ayaa la soo dhigay suuli ku taala iskuulka Bulaimbiya ee magaalada Mandera. Dhalinyaro kubadda cagta ku ciyaara garoon ku yaala iskuulka ayaa arkay meydka wiil yar oo lagu qariyay musqusha iskuulka. Waxaa goobta soo gaaray gudoomiyaha xaafadda Bulaimbiya iyo laamaha ammaanka iyagoo aan ka hadlin dhacdadan isla markaana meydka ilmaha yar qaaday. Mid ka mid ah dhalinyaradii u hor aragtay meydka ilmaha lagu soo tuuray musqusha iskuulka ayaa warbaahinta uga waramay sida uu wax u arkay.
waan ka xumahay meesha wax ka dhacay ani maxaan ku jiraa dadka u horey meesha imaaday ani iyo ilmo yara meesha imaadnay kowda hore Een, meesha maxaan ku aragnay een, fasta hore cunugga kor saarnaa jawaan jawaanka hadaan ka qaadnay waan aragnay cunugga cunug yar waaye oo isla maxay soo dhigtay adi inta u dhexeyso lix saac iyo toddoba saac inta u dhexeyso aniga inta saa ku dhalini ilaa saak lix saac aniga inta ku dhalini marka saanta u baxnay iyo fursad yara ka faa'iidaysatay oo firaaq firaaqada meesha ah toddoba saac intaas soo dhigtay sideed saac meelaha waa lama maraa inta markii firaaqada aa laga faa'iidaystay oo lasoo dhigay cunugana waa cunug dhiiggii weliba ku yaala xubkii ilaa hadduu ku yaalaa marka ah, sidaa waa laga roon yahay haddaan ahaan reer bolembia sidaan si wanaagsan ma ahan Een, siiba- maxaa la hadlaya gaar ahaan gabdhaha Een, meeqay dembi hadda saan ku dhacdo dembiga koowaad oo zinada ay samaysay dembiga labaadna waa dilka cunugga sakharka la dilay Ee, marka sidaan si ma ahan dee hala isku dhaamo
Si kastaba ha ahaatee dhacdooyinka ilmaha yar ee lagu soo tuura waddooyinka ayaa ah mid dhif iyo naadir ku ah ismaamulka Mandera. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandera.